asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta sida joogtada ah aan halkan ugu wadaagno waa xubin haddii eebba idmahayo noocyo fara badan isugu jirta macnayaal markaad u eegtana macnayaal fara badan kuusoo kala baxayaan mar bay dhaqaya noqotaa oo aad isdhahaysaa xubintani waa mid dhaqaye guun ah oo haddii lahay idmahayo u baahan in la xiskimiyo marka si toosa loo hadlayo marba waxay noqon kartaa dhaqaye guun marba waxaad is leedahay showtani waaba haleelo ama waaba addoono hadda un ilmihii laga reebay oo ku jirta bisheedii koowaad ayaad isdhahaysaa mar waxaad isdhahaysaa waaba dambar iyo miid oo show farta in lagu dhuuqay u qalantaa waa xubnaha iyo noocyada ay kaliyiin marna waxaad is leedahay show waa garoodh kalbaay ah oo ay haweeney aad iyo aad gaari u ihi dhigatay mar kale ayaa waxaad is leedahay show maba ahane waaba codcodkiiba show waaba suuq codcodaho fadhi xilli kale aad is leedahay show waaba hiimaar iyo sixin waa xubinta iyo macnayaasha farada badan ee ay u qalanto markaad sii eegto waa haddii aad tahay qof damiir leh oo afka hooya u dhadhamahay ama aad tahay qof damiir leh oo dhaqankiisa iyo hidihiisa aqoonu leh ama haddii aad tahay qof damiir leh oo isagu laftiisa isku qancahaya waa shakhsiyadiisa inaad afkaaga hooyo ku qanacdaa waxaa ka horaysa inaad nafsadaada ku qanacdo haddaadan nafsadaada ku qanacsanayn afkaaga hooyo kuma qanci doontid ha ka yaabintaa labana hubo labana arki doono haddii aadan nafsadaada ku qanacsanayn inaad afkaaga hooyo ku qanacdo mid dhacdana ma aha qofku markuu naftiisa ku qanacsan yahay ayuu dhulkiisa ku qancaa xubintan maantana ciidamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebba eedmo waxaa la yidhi saddex way kala dhuuntaan waxaa la yidhi saddex waa ay kala dhuuntaan koley danaha adduunka unbay la kala dhuumanahay waxaa la yidhi saddex way kala dhuuntaan waa saddexda saddexda kala dhuunta waxaa lagu leeyahay saddex way kala dhuuntaan abaar iyo aaran ur iyo udgoon aweytiyo asxaan saddexdaasi way kala dhuuntaan saddex marka lagu leeyahay waa lix isku laran lixdaasu isku meel ma galaan way isdiidaan wey iyo laftooda ayaa kala dhuunta baa lagu yidhi u fiirsaya yeena kaa hoos bixin dhegaystow waxaa lagu yidhi haddii eebba idmahayo saddex waa ay kala dhuuntaan abaar iyo aaran ur iyo udgoon aweytiyo asxaan lixdaasu waa ay kala dhuuntaan baan ku leeh laakiin khubrada afka hooye waxay dhaheen saddex way kala dhuuntaan waa saddexii saddex baa laga dhigay saddexdan saddexdanay ka dhuumataa wey saddex saddex bay u kala dhuuntaan baan marka dhahayna waxaa la yidhi saddexdaasi way kala dhuuntaan abaar iyo aaran waa kala dhuuntaano haddii barwaaqa imaato roobdoo carrada barwaaqa ka dhacdo dee abaar ma jirayso dhuumatay tagtay waa carartay sidoo kaleento haddii ur oo meesha ay ureysay oo cadar iyo udgoon iyo alaaba ilaahay lagu buufiye reexaan dee way kala yaacday iyaduna udgoon qarmuunkii waa tegey isna waa yaacayo udgoon baa carrada soo galay waa sidoo kale intee aweyti waa habaar asxaanna waa haddii ilaah kuu sama ogolyahay waa asxaan samayn iyo duco marka duco iyo habaar way kala dhuuntaan u fiirsaya waa duco iyo habaar waa ay kala dhuuntaan bay noqonaysaa waxaa la yidhi lixdaasi way kala dhuuntaan lixda kala dhuumata waa lixdee waa abaar iyo aaran waa ur iyo udgoon waa aweytiyo asxaan lixdaasi waa ay kala dhuuntaan oo mid walba dhankiisa ayuu difaac u galaa kolka ay isu imaadaan waa ayna kala dhuuntaan ee foodda isma daraan badanaa qolo unbaa laga adkaadaa qolaha laga adkaadaan dee adiguba dhegaystow waad og tahay waadna garanaysaa oo way iska caddahay marka lagu leeyahy abaar iyo aaran waa cadaalad iyo cadaalad darro waad garanaysaa meesha kama madhno sidoo kaleento ur iyo udgoon marka lagu leeyahay waa maamul xumo iyo maamul wanaag sidoo kaleeto aweytiyo asxaan marka lagu leeyahay waa horumar iyo dibudhac waad kala garan kartaa ujeedooyinku aad iyo aad afkaaga hooyo haydin deeqo haddii aad tihiin dadka ku hadla afkan anigu aan ku hadlo noqda kuwa isku kalsoon waa iga dardaaran intaasu mahmaana maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteena murtida maanta idamka eebba waxaa la yidhi beri intay kulushahaa la bukeeyaa berba intay kulushahay ayaa la bukeeyaa